kadibna magac dawladeed ku magacoodo kursiga ku fadhiisto waxaa wada jirkeennii midnimadii aaway qarankii aaway adeer kursiga ka leexa lagu leeyahy kursiga ka leexa qabaaishaasaa soo baxay labaatan qabiil oo qabiil walba dawlad goboleed yar ay meel uga dhisan tahay oo mabaadihan ku salaysnayna waxaan qabyaalad ku salaysan halkaasay marka magaalooyinkii muslimiinta mid mid loo qabsaday fardanan fardinan ninki la dhihi jira thalith iyo nin la dhihi jiray isagana jaa-im iyo laba boqor ahayo iyaga laftoodu marka aan isku fiicnayn iyo dhulkiibay soo qabsadeen ilaa muslimiintii markii dambe la keenay qarnaato inay isugu soo ururaan oo saan soo sheegnay laba boqol iyo konton sano ayadu hortaagnayd maddigaa isaga ayib akhiiran markii ugu dambaysayna muslimiinta sidaasay gacantooda kaga baxday siddeed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii dhulkaasi uu ku baxay khilaafka marka muslimiinta dhexdooda qabyaaladda ka bilowda gobolaysiga ah kooxaysiga ah waa sabab ra'iisi ah oo ka mid a asbaabtii andalus gacanta ka saartay soo darsi ma ah darsiga labaad ama darsiga saddexaad ama sababta saddexaad waxa weeye itixaad almamaalik alasbaniya gobolladii markay muslimiintu iskhilaafayaan gobolladii iyo deegaamadii nasaaradu way midoobayaan ayagaa loo midoobaya ayagiina waa sii kala socdaan maalan sanadku markuu ahaa lix boqol iyo sagaalkii waxaa dhacday macrako magaceeda la dhihi jiray mawqicat alcuqaab saliibiyiintu waxay iclaamiyeen dagaal aada u ballaadhan oo muslimiinta andalus lagu qaadayo dagaalkii markay iclaamiyeen oo isgaadhsiiyeen waxay isaga kala yimaadeen mataqaanaa faransiiska jarmalka ingiriiska talyaaniga intaasaa waxaa ka kala yimid ciidamo iskaa wax u qabsa ah oo jannadoon ah ya mutadawiciin yaa waxaasoo dhan ka yimid intaa markay iska soo uruursanahayaan billaahi calayk adigana in adeerkaa lagaa kari laaya miyaad jiri bay kula tahay ma jirays kadibna ciidamadaa fara badan ay soo uruursadeen dhib badan bay geysteen dhul badanna way qabsadeen ilaa muslimiinta dhul yara gacantooda kusoo haray mar kale waxaa dhacday ayadana marka muslimiinta dacfigu gaadhay oo qarnaad lafteeda sii daciiftay oo boqoradeedii in badanoo ka mid a ay adduunye iyo raaxaysi iyo iska galeen waxaa bilaabatay iyadana sbaanku ama sbanishku ama nasaaradu inay haddana isa soo urursadaan laba boqortooyo ama boqortooyooyin ayaga laftoodu waxay lahaayeen kala jira laakiin markii ugu dambaysay waxay bilaabeen waa markay muslimiinta dhulka ka saarayaan inay si cumqi ah oo daqiiq ah uga heshiiyaan heshiiskiina waxaa koofiyad boqoreed loogu geliyoo lagu khatimay naagtii boqoradda ahayd iyo ninkii boqorkaaba baa laysu guuriyeyba ha ninkii la dhihi jiray ferdinand iyo boqoradda iyadana la dhihi jiray isabila oo laba awoodoodoo kala jiro ahaa baa inta laysu keenay bay isguursadeen labadii boqortooyona saasay ku midoobeen ayagoo midaysan bayna muslimiinta dhulka ka qaadeen asbaabta maxaa ka mid a marka cadowgaagu waa midaysan yahay hal istiraatiijiyuu leeyahay hal ujeedduu leeyahay waa iskaashanayaa sirtuu isa siinayaa waxba uma kala duwana qorshuu wada wataa khilaafaadka dhexdiisa waa halmaamayaa adigana waad isku mashquulsan tahay miyaad diidi markaa in laga adkaanayo oo dhulkaaga la qaadanayo saas way maanaa asbaabtii bay